kulanti waa aad meel kastoo joogtaan kula soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa xaaladda saxaafadda soomaaliya xilli maalinta berita ah loo dabaaldegaya saddexda mey oo ah maalinta saxaafadda adduunka soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu adag ee uu ka shaqeeya suxufi waa meelaha ugu khatarta badan waxaana hadda lasoo tabinayaa inay ka mid tahay waqhtiyada ugu adag marka loo eego warbixinada ay soo saarayaan ururada suxufiyiinta gaar ahaana ururka iskutaga suxufiyiinta soomaaliyeed ee fosak barnaamijka waxaa marti noogu ah maxamed ibraahim macalimi xogeyaha guud ee ururka iskutaga suxufiyiinta oo aan wax ka weydiin doonaa bal xaaladda saxaafadda soomaaliya aada baad umahadsantaha marka hore si guud haddaad noogu dul marto xaaladda saxaafadda soomaaliya maanta waa sidee
aad iyo aada umahadsan tahay cabdulqaadir waa kugu mahad celinayaa xaaladda saxaafadda soomaaliya iyo sida ay ku shaqayso runtii waxaan dhihi karnaa xaaladii xumayd oo sii xumaatay awalba xaaladdu way iska adkayd laakiin waxaad mooddaa in muddooyinkii u dambeeyey marka la fiiriyo xarigyada waddanka ka dhacayay xadgudubyada dhacayay ku tagrifalka awoodaha iyo waxyaabaha socday oo dhan iyo inta aan ma aha waxaan iska sheegaynay waa wax aan documenti garaynay oo kiis by kiis aan ula soconnay marka waxay muujinaysaa in si weyn u qaraar qaatay oo u kordhay tacdiyada lagu hayo wariyaasha guud ahaan soomaaliya oo dhan marka waxaan odhan karnaa sanadkan lasoo dhaafay ilaa maydii lasoo dhaafay ilaa hadda haddii la xisaabo xaaladdu aad bay maaragtay u qariban tahay
deegaanada ama meelaha ugu adag ee saxaafaddu ay kala kulmaysa tacdiyada marka laga hadlayo guud ahaan soomaaliya waa xagge aada iyo aada umahadsan tahay meelaha ugu daran horta waa og tahay somalilan hadda aaday sanadkii u dambeeyey xarigga wariyaash zaa'id ayuu ahaa oo wuu ka badnaa heerkii caadiga ahaa waxaa ka mida muqdisho oo maaragtay wariyaasha xataa aan qaar ayagoo dibadbax samaynayay kooxo dhan layska xirtay sanadkan intii lagu jiray xarigyada socda waa aragtay kala joogsi ma laha kuwa kale ee loo soo qabanayo arrimo social media wax la xiriira aaduu u kordhay oo muqdisho maaragtay ayadana waa meesha labaad waxaa ayadana aad xaalado adag wariyaasha ay ku shaqeeyaan oo cabsi badan ay ku dhex nool yihiin jubbaland oo ka mida meelaha ugu daran wariyaashu hadda ay ku shaqeeyaan xarigii waaweyna waxay ka dhaceen koonfur galbeed muddooyinkii u dambeeyey koonfur galbeed meelaha ugu fiicanay kamid ahaa jirtay laakiin haddana hadda way kordhay hirshabeellaa ka mida hadda waxaad moodaa inay meesha ugu hooseysa ay joogto galmudug inkastoo iyada lafteedu ay kiisas ka dhaceen laakiin iyada ugu hooseysa marka la fiiriyo guud ahaan xarigga iyo tacdiyada wariyaasha loo geysanaya
soomaaliya waa meesha ugu adag saxafi ka shaqeeyo dhimashaa dhacda dabcan wariyaasha waa lagu dilaa waa la beegsadaa sanadkan lasoo kasoo gudubnay imise wariyaa naftooda ku weysay mihnadooda
haddaan kasoo bilowno sanadkan meyda hadda aan joogno oo meydeedii kale ee labada kun sagaaliyo tobankii intii u dhexaysay afar wariye ayaa la dilay laba wariye oo isku meel baa lagu dilay qaraxii kismaayo oo gabadhii allah u naxariistay hodan naaleeye iyo maxamed sahal sidoo kale waxaa jiray isna wariye kale oo u shaqaynayey gacal u shaqaynayey warbaahinta dowladda oo isnagana la dilay iyo sidoo kale wariyihii u dambeeyey cabdi qani online oo isna afgooya lagu dilay marka waa afar qofood tirada dilka marka la geystay laakiin waxaa aad taa uga badan marka la fiiriyo tacadiyada dhacay oo weliba waxaa aada u u batay kuwa kale ee la xiriira gaboodfallada kale ee wariyaasha lagula kaco waangartay dilalka wariyaashan qaraxyada ku dhinta iyo kuwa la beegsanayo markaad fiiriso waxaad warbixintiina awaan uga dhigteen inaad xaaladii xumada sii xumaato marka ma waxaa kordhay dilka wariyaasha ma waxaa kordhay jirdilka ma waa bal dadka garaafkan kacayo xooga banaad muujinaysaan bal dadka u sabr horta marka heerka dhimashada la fiiriyo caadiyan sanadihii lasoo dhaafay ama shantii sane lasoo dhaafay afar shan ilaa iyo intaasuu ku noqnoqonayo oo marka koror weyn oo xagga dhimashada ma jiro laakiin hadda waxaa aada u batay oo si zaa'ida noqday tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafay afartan iyo toddoba kiisay ahayd sanadkan sanadkii ka horreeyey hadda tirada maaragtay aaday ugu badatay oo waxay gaartay ilaa iyo lixdan iyo afar kiis dadka maarata waxaa sidoo kale batay tirada dadka lagula kacayo harassmentiga ama mediaha ka tirsan oo afartan iyo toddoba kiisan maaragtay documenti garaynay waxaa sidoo kale jira dad dhaawacmay oo toddoba wariyaa la dhaawacay oo ka mid ahaa wariyaheenii weynaa ismaaciil khaliifa dadkii sanadkii hadda lasoo dhaafay la dhaawacuu ku jiray waxaa sidoo kale jira warbaahin la xiray oo waxaa hadda ka mid a idaacadda city f m ee magaalada johor oo iskaba xiranba oo booliisku ay xirteen ilaa haddana aan weli maaragtay war laga haynin kadib markii ay sheegeen inay maamulkaas ay dhaliilsan yihiin idaacaddaasi maxamed ma waxaa soo kordhaya faham darada meydiyaha iyo iyo hay-adaha dowladeed ee hadda talada haya mase waxaa jira faham darada weyninka badanee jordilka xariga iyo warla-aanta la xiriirto xaggee bay ka timid ogaantiin maadaama aada u dhaqaysaan ama aada u ooleysaan saxaafadda
runtii inta badan weli soomaaliya shantii sane ee lasoo dhaafay waxay ka mid tahay oo mar walba aan adduunka uga horeynaa ma aha dilalka waa soo qabashada ama maaragtay dabagalka kuwa xadgudubyada ku sameeya wariyaasha xadgudubyadas tirada badan le hadda aan ka hadlayno lixdan iyo afar qofooda la xiray qof maaragtay loo dabagalayo ama la weydiinayo ma jiro dadkaa la dilay cidna isma weydiiso marka soomaaliya waxay ugu horreysaa shantii sano ugu dambaysay ay ku jirtay dalalka aan la dabagelin oo aan lasoo qabanin kuwa tacadiyada u geysta wariyaasha marka taasaa waxay muujinaysaa heerka aan aan ka joogno in hadday noqon lahayd dawlad hadday noqon lahayd shabaab hadday lahayd dhinaca kale qof walba maaragtay wax iska saara ahamiyad haba yaraatee ma jiraan marka culays weyn ayaa maaragtay dhinacaas ka yimid waxaa dhinaca kale uu ka yimid culays helitaanka wararkii loo baahnaa oo wariyaasha laftooda caqabad ay noqotay in sida nooc maaragtay faafreeb oo kale inay jiraan dalkii ay ka jiraan
magaalooyinka muqdisho ee hargeysaan rabaan dul istaagno muqdisho aan ku horeeyo waa meesha ugu badan wariyaasha lagu qoro waa meesha ugu badane marka ay meelaha tagaan helidda xogta ay ku adkaato sanadkii hore waad ogeyd meesha ay kala gaareen wariyaasha iyo iyo ciidamada booliiska marka meeshaasaa rabnaan ogaana bal sababta soo cusboonaysiisay ma hay-adaha dowladdan xogta bixineen mase faham daraa jirta booliiska iyo udhexayso wariyaasha runtii ma naqaan annaga waxay noogu muuqataa inay ka socoto hogaanka waaweyn ee siyaasadda ee dalka xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka qiyaas hadda waxaa lagu jiraa xilli cudurkii corona virus uu ka dilaacay dunida annagana soo gaaray oo dad badan ay dhimanayaan oo maanta duqa magaalada ka hadlayay dad shan boqol oo qof in sagaaliyo tobankii ilaa iyo maaragtay maanta kowda may inta la qiyaasay in dad shan boqoloo ka badan ay dhinteen guddoomiyaha waxaa sheegayay maayarka muqdisho marka qiyaas dhimashada intaa la eg waxaa soconaya iyo dadaalada soconaya iyo waxa socda madaxdii dalka mayan hor imaanin su-aalo si looga weydiiyo dadka waa dhici kartaa mararka qaarkood inay dhahaan xaaladaha karantiinka lagu jiro iyo caafimaadka awgiis iyaan maaragtay ugu jirnay inaan inaan la arkin laakiin taas qiil ma aha waxaa jirto siyaabo badan oo wax loo qabto oo dadkuna lagu nabadgeli karo dadkuna wariyaasha ay xogta ku heli karaan xataa waxay noqon kartaa si virtual ah macnaha muuqaal ayaa dadka lagu waraysan karaa sky baa lagu waraysan karaa zooma dadka su-aalaha ay ku weydiin karaan haddii la rabo haddii ay tahay inuu ka jawaabo xogta ay u baahan yihiin maaragtay dadka marka xogtii laga rabay ayaa ilaa hadda laga haynin waana arkaysaa marka xilliga adaga lagu jiro meelaha qaarkood madaxweyneyaasha dhayliay sameeyaan oo macnaha mar walba intay yimaadaan dadkooda ay shacabku bariibgareeyaan xaaladda ay taagan tahay ma aha inaan ku eedayna annaga wax maaragtay waxa ay keliya haystaan dowlado badanaa nala mida dowlado badanaa naga hoose laakiin haddana waxaa la rabaa madaxdu inay ku dhiirato inay shacabkooda hor yimaadaan ay u sharxaan waxay naga maqan waxaan filayna xitaa haddii la yidhahdo warbaxo waxba ma haynee isku tashta dadka lafteeda taasaa waxay u tahay faa'iido
waqtiyo kala duwana soo shaqaysay dowladdan madaxweyne farmaajo iyo kuwii ka horrey markaad fiiriso xaaladda saxaafaddu maxaa isbedelay si dadku cabir u fahmaan runtii markii ugu horreysay madaxweynaha labadii sane ugu horreysay ama sanadii markii ugu horreeyey xaaladda waxaad mooday inay soo yara hagaagayso madaxweynuhu dhowr jeer uu nala kulmay wuxuu noo sheegay in xaaladda uu maaragtay wax ka qabanayo saxaafadda iyo xorriyatulqowlka hadallo wan wanaagsanaan maaragtay prime ministerka ka helaynay laakiin waxay ka dambeeyey waxaa dhacay wax la yaab leh waxaa dalkii ku batay xarigii waxaa ku batay caga juglayntii qofka maaragtay mararka qaarkood ma taqaanid sarkaala iskaa soo wacay oo wuxuu ku leeyahay waxaa sheegaysid iyo waxaa yaraatee maaragtay caddaynaan kaa rabaa ma aha askari ma aha maxkamad maaragtay ma aha marka cabsigelinta dad badanaa waxay dhacday wariyaalo badan inay ku dhiiran waay inay dalka joogaan hadda qaarkood ay carareen sanadkii lasoo dhaafay oo hadda maaragtay meelo kale ay xogtii dadka uga baahinayaan marka waxa keenaya waxay tahay xaaladda culayska weyn ee soo kordhay weliba sanadkan hadda u dambeeyey waxaa la dhihi karaa waxa uu ka adkaa guud ahaan shantii sane ee lasoo dhaafay xaaladdu meesha hadda ay gaartay ma gaarin xarga wariyaasha muqdisho maxaa maxaa haynaa
inta badan xariga wariyaasha meelo kala duwana maaragtay loo aanaya laakiin waxaa aada nasiib xumo u ah in maaragtay hay-addii sirdoonka waddanka oo la rabay inay arrimaha amniga iyo ammaanka iyo waddanka xogtiisa iyo ka shaqayso inay xitaa mararka qaarkood ay qayb ka noqotay inay wariyaashii cabsi geliso oo kuwa qaarkood kuwii gudaha joogay mahe kuwii dibadda joogay isku dayayaan inay maaragtay ay sumcad dilaan oo lasoo dhigaayo qofka bani aadamka annaga ma lahayno qof waa la eedayn karaa qof dembi waa geli karaa laakiin waxaa jirta sifa sharciga oo dadka loo maro waxaa jirta in maxkamad qofka la geeyo si dacwad process la maro laakiin haddii inta lasoo qoro adoon waxba lagugu soo eedeyn social mediaha ay dowladda usoo dhigayso waa wax la yaab leh wax cusub waay marka waxaasoo dhan waxay keenayaan sida ay u liidato heerka tacadiyada iyo cabsigelinta iyo dhibaataynta lagu hayo wariyaasha soomaaliyeed dhowaan waxaad dhigteen warbixinoo soo saarteen dabcan weriye qaran baa jiray oo wariyaashu ay ka mudaaraadeen iyo weriye damiin lagu soo daayo hadda banaanka jooga marka xaggey ku dambeysa xaaladda labas weriy
weriye goobjoog ka tirsanaa cabdicasiis gurubiye xaaladiisii weli wuxuu ku jiraa damiin damiinna markuu ku jira micnaheeda waxa waaye waqti kastaa loo yeeri karaa waa arki doonaa meeshay ku dambayso laakiin waxaa aad uga xunnahay weriya maxamed cabdiwahaab abuuja oo nin danyara inuu maaragtay muddo hadda konton maalmood iska xiran yahay konton maalmood waa waa qiyaasi kartaa waa waa waa waa waa ku dhowaad saddex bilood haddana ilaa hadda inaan maxkamad la keenin ku dhowaad laba bilood inaan wax maxkamada la keenin waxaa kaloo dhacday in dowladdu ay soo saartay labayo labaatankii bishan warqad ay soo qortay ay leedahay ninkaas wasaaradda warfaafinta oo kooban oo macluumaad badan aan bixinaynin shabaabaa loo haystaa waxaas ma aha ninkan waa wariye la yaqaano wuxuu ka shaqaynayay muddo shan sana warbaahinta danan hadda wuxuu ka shaqeeyaa idaacad kale waa tafatire nin la yaqaano haddii aad dembi ku haysaan oo caddayn ku haystaan sida sharcigu qabo sharciga yaan laga boodin maxkamad ha la keeno wixii dembi lagu hayna ha la keeno laakiin waa iska haysanaya ma naqaana sababtaan u haysanaya ninkan shabaab waa hebel iskas wax sharcigii waxaad moodaa in lagu ciyaaraya marka meesha ay saad ka qurunsan tahay waa sharcigii waddanka oo meel layska laalay dastuurkii oo meel layska laalay oo aan haba yaraatay cid tixgelinaysaa le sababtoo ah waxay muujinaysaa sida hadda uu ku xiran yahay weriye abuuji waa safa aan sharci ahayn laakiin sharcigii dhowaan ka soo gudbay labada golay hay-ad baarlamaanka madaxweyne horyaalla waad ka daba tagteen dood baad ka keenteen marka haddii sharcina aan lahayn tacadiguna sii socdo yaa u dhaqaynaya dowladda iyo media horta sideedaba annaga wax kale mabahn xataa iska dhaaf xeerka saxaafadda iyo waxaan ka hadlaynaa waa dastuurkii waddanka u yaalla wuxuu sheegayaa qofka xaq wuxuu u leeyahay in la keeno maxkamad muddo sideed iyo afartan saacadood haddii dowladdu dembi ay ku hayso dembigeeda ha keento ninkan ku soo caddayso laakiin haddii la iska yihahdo iska haysanaynaa dembigaan u raadinaynaa dembigaan soo baarayna waxay muujinaysaa in wariyahaas lagu haysto shaqadiisi waxa uu dadka u sheegaayo waana caburin saxaafadeed qof kastana dembi waa geli karaa annagu maaragtay ma dhahayno wax ay ku tilmaamen waayahay iyo ma aha intaba laakiin iyagaan caddayn ka weyne marka caddayn ka weyne marka waxaan ictimaadaynaa in waxa lagu haysta ay tahay warka uu sheegay weriye abuuja social mediaha iyo meydiyuhu waa isku milmeen warbaahinta caadiga la yaqaane warbaahinnimada u shaqaysay social media dowladda dadka taageersa waxay leeyihiin mas-uuli daro badanaa jirta warar badan baa la qoraa marin habaabin ah been abuur ah dabcan wariyaasha qaarkoodna waa ku lug leeyihin doostaasaa jirta marka wariyaasha naftooda maxamed ma yihiin kuwo aruursan oo ay u kala saaran tahay media ay ka shaqaynayaan iyo social media qof walba ku qorahay ma u kala saaran yihiin saxaafadda horta nin waxaa la yihahdaa tal wada quma ninkii doona tol la-aan u dhaxlaa in badanoo qaldanaa jirto waxaa jirta laakiin kuwo wariyaal badan oo aada u wanaagsan oo shaqadoodii wata weliba waxaan leeyahay hay-adaha waaweyn ee warbaahinta la yaqaano iyagu ma aha kuwa maaragtay wararka beenta aqora laakiin waxaa aada u badan dadka weriye noqday qof kastoo soomaaliya oo social media haysta gurigiisuu joogaa wuxuu doono maanta dhan ka leeyahay dadku waa barteen weriyeu noqday macnaheeda marka kaas weriye saxa maaha annaga weriye sax waxaan noqanaa qofka maaragtay shaqadaa qabta shaqadiisa ay tahay wariynimo ummadda u sheega war dhexdhexaada sheega warar maaragtay macluumaad saxa laakiin qof inta iska soo istaagay uun raadinaya maaragtay click iyo qof inuu maaragtay lasoo raaco oo wuxuu doono sheegayo kaas wariye ma ah marka dadka waxay isku qaldaayaan waa warbaahinta dadka ka hadlaya social mediaha iyo wariyaasha caadiga ah laakiin wariyaasha qaarkood waa jiraan dal sida maaragtay soomaaliya o kaloo burburay markuu kasoo baxaayo dad jaantaaragon badan way jirtaa weli waa jiraan qaar badan oo maaragtay wariyaasha iyo qaar ayagoo yaqaana sharciga iyo wixii haddana maaragtay arrimaha caadifadeed ama qabiileed ama siyaasadeed ay maaragtay mararka qaarkood ka saa'id calayso maxaa laga yeelaya kuwaas marka waxay u baahan tahay habayar in in in sharciga loo maro oo la qabto qofkan annaga maba diidaninba sideedaba waxaan leenahay qof kasta ha la soo eedeeyo sifo sharci ha loo soo eedeeyo waa qof kasta dembi waa geli karaa sifo sharci ha loo maro laakiin inta layska qabsado la iska xirto oo shan iyo afartan sa- maalmood markii abuuja u xirnaa yaa la yidhi eh, ninkan waa shabaab maxaa loo dhihi waayey markii hore Eh, caabuqan covid 19 ee dunida aad ku saameeyey saxaafadda soomaaliya waxaa la yidhaahdaa eh, islama hayaan gaar ahaan saxaafaddu siday u tabiyaan markay timaado eh, difaac ma haystaan qalabka ma haystaan meeshii bay tagaan wariyaala dhiban u ahoo ama ama ama dhibanu noqdo qaarkoodna kh- xanuunkii bay positive yihiin marka bal meydiyaha iyo iyo caabuqan covid 19 markaad fiiriso xaaladdu wase Eh, aad iyo aad horta dadka soomaalida oo dhana maaragtay eh, dad iska wada eh, madax adaga oo inta badan ee aanan raacin talooyinka loo soo jeedinaayo Eh, waxaad arkaysaa inkastoo dadaallo la muujiyey oo wasaaradda caafimaadka iyo talooyin badan dadkii la siiyey inay maaragtay guryaha joogaan haddana eh, ma joogi karaan oo dadkii suuqa lagu wada jiraa Eh, qof walba wuxuu sheeganaya laakiin qaar badan oo xitaa aanan hadda howl muhiima haynin yaa maaragtay eh, dibadaha fadhiya oo fadhi- ku fadhi eh, diriraya Eh, wariyaashana dabcan dadkaa soomaaliyeed ay ka mid yihiin eh, laakiin waxaa muuqata inay jirto eh, wariyaasha eh, feejignaan la-aan fara badan waxaad ogtahay wariye soomaaliyeed inuu oo, eh, warbaahinta dowladda ka tirsan inuu eh, cudurkii uu maaragtay eh, loo siixiyey mid kalaa meeshii tagay oo maaragtay eh, booqday oo isla eh, eh, ka tirsan eh, warbaahinta dowladda isagii yaa noqday eh, eh, maaragtay cudurkii laga helay marka waxaas waxay muujinayaan inaan ba- weli u haysanno waxaan inay eh, yihiin wax iska ciyaar ciyaara oo kale marka eh, ma jirto feejignaan fara badan waxaase dhinaca socda eh, eh, waraxa aad u yar wararka la xiriira coronavirus ee wariyaasha iyo dowladdu ay helayaan eh, laga helayo warbaahinta dowladda aaday u yar tahay Eh, sidoo kale waxaa jira wariyaal eh, ilaa eh, inta hadda diiwaan galin saddex tacadi oo la xiriira eh, coronavirus Eh, ayaa- tabiyeen oo qorayeen oo- ayaa iyagoo wax ku qoraya eh, maaragtay eh, loo geystay eh, dhibaato
wariyaashu ma kula tana u baahan yihiin tababaro iyo maadaama ayagu meelihii ay tegayaan oy shirkija tagaan oo ay arrintaas soo tabiyaan ma kula tana muhiimta inay helaan agabka difaaca xaaladaha ee aad iyo aad runtii wariyaasha aaday ugu baahan yihiin inay maaragtay talooyinka ay raacaan ee annaga annaga tix raacayno ee c b j ee tilmaamayaal ay soo saartay wariyaasha loogu talagalay ayaan intaan ee ee afka ingiliishka ay ku qornaydaan ka bedelan af soomaali ka dhignay ee wariyaashan la wanaagnay waxaan ee, saaranay website-kana waa tilmaamayaal caalami oo hay-addaas weyn oo caalamiga ay ku talinayso ee had iyo jeerna wariyaasha waxaan ee, maaragtay u sheegnaa in ay raacaan tilmaamooyinka loo sheego ee, ma aha in wariyuhu meel walba uu iska tago marka uu tagayo inuu ee, nooca uu tagayo iyo sababta uu tagayo inay caddahay ee, haddana naftiisuna uu ka taxadiro oon waxa ugu weyn war haddii wax tari maayo haddii aad naftaadiiba halis loo- ay- ku timid inay naftooda ka taxadiraan ee, ay sameeyaan ee, protection badan sidoo kale waxaa aad u fara badan ee, macluumaadka qaldan ee la xiriira ee, w- ee, coronavirus oo dadka maaragtay loo gudbinayo waa ogtahay soomaaliya qaara waxay iska leeyihiin ee, dadka soomaalida iyo dadka afrikaanta kuma dhacayo waxaas waa been qaara waxay ku leeyihiin maaragtay waddankeena kulaalo waaye qaara waxay leeyihiin ee, waxaan maaragtay Maba jiraan.
tuun iyo alaabaa la isku qastaa hebel waaye midaa wuxuu leeyahay anaaba daaweynayo daawadeydii aan hayaa waxaasoo dhan marka waa wax oo dadka maaragtay lagu qaldaayo oo haddii marka dadkaas noocaas oo kale ah fursad la siiyo waxay keeni kartaa in dad fara badan ay dhibaatada gaarto marka waxaa aada muhiim u ah in laga fekero sida wararka la xiriira coronavirus marka la tabinayo sidoo kalena waxaa looga baahan yahay hay-adaha dowladdu inay xogtii loo baahnaa ay dadka siiyaan oo dadka la hadlaan Eh, ugu dambeyn eh, sanad adag baan ka soo gudubna saad sheegtay Eh, sanadka ugu xumaaya maxaad baaq jeedin lahayd Eh, sanadkan bilowday iyo ko- saddexda minka bilaabanaya Ee, marka ugu horeysa ee, waxaan ee, kula talin lahaa horta ee, warbaahinta ayaan la hadlayaa warbaahinta iyo ee, ee, wariyaasha iyo tafatiriyaasha inay muujiyaan mas-uuliyad dalkan annaga iskale cid kale ma jirto madaxdan soomaaliyeed maanta kuwa imaanaya berri ay baxayaan annaga laakiin weli waa joognaa ee, qiyaas ee, waxaan ka shaqaynayna cabdiqaasin ee, cabdullaahi yuusuf ee, xasan sheekh sheekh shariif ee, farmaajo dabcan haddaan waktigu noo saamaxoo noolnahayna kuwo kaleo sidaas oo kalean maarata laga yaabaa inaan kusii shaqeyna ama wariyaasha ay kusii shaqeeyaan marka dalkan waa in loo naxaa xaalad adagu ka soo baxay in loo maaragtay turaa mas-uuliyadna la muujiyaa sidoo kalena wariyaasha waxaa looga baahan yahay inay inay raacaan ethicska iyo professionalitiga dowladdana waxaa looga baahan yahay in ay damaanad qaado xorriyadda saxaafadda mar walba waxay afka ka sheegaan inay diyaar yihiin inay kaalmaynayaan laakiin waa afka baarkiisay ku eg tahay waxaan rabnaa ficil inay u bedelaan haddii kale waxay noqonaysaa xaaladdu inay kasii xumaato guud ahaana intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonkood ka dhagaysanayseen idaacadda v o a barnaamijka waxaa marti noogu ahaa xogayaha guuda ururka iskutagga suxufiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim calim oo intaynu kulmi doona barnaamij ka lamida dabad